xoog leh oo labada dhinac ee isku hor fadhiya degmada xiraal ee waqooyi gobolka galgaduud ay isku adeegsadeen baa laga maqlay mar qura kow iyo tobankii galabnimo ee maanta waxaana dadweynaha halkaasi ku noolaa oo hore u barakacay dad yar tiro yar oo ka haray ay raadiyo kulmiya u sheegeen in rasaasta noocyadeeda kala duwan iyo qoryaha culus ee laga maqlayay saacaddii ugu dambeeyday ee gabaldhici caawa waxaana wararku ay sheegayaan inaan laga warhelin dhimashaiyo dhaawaca ka dhashay iskaorimaadkii galabta dhacay oo u dhexeeyey dhinacyada ee kasoo horjeeda maamulka gobolada dhexe ee ahlu sunna iyo ciidamada maamulka oo in muddo ah halkaa isku horfadhiyey waxaa la sheegayaa in ciidamada labada dhinac ay si weyn isugu soo dhawaadeen oo laga cabsi qabo inuu berri dib u bilaaban karo dagaalkii galabta dhacay oo kale labada dhinac waxaa jira dhaqdhaqaaq xoog leh oo gulmad ah oo gaarayay gelinkii dambe ee maanta iyadoona odayaashii deegaanka oday waan waan u waday ay goor sii horeyday ay ka baxeen wadahadaladii kadib markii labada dhinacba ay ku guuldaraysteen inay wax xal ah ka keenaan marka xaaladda deegaanku aad bay u kacsan tahay dadkii tirada yaraa ee ku haray magaaladana waxaana loo sheegay in maanta ay ka baxeen magaalada oo hadda labada dhinac ee ishor fadhida mooye aysan jirin cid magaalada ku sugan oo shacab ah waxaana sidoo kale wararku ay sheegayaan in abaabul ciidan oo aada u xoogan uu ka socdo gudaha magaalada iyo duleedkeeda oo ciidamadu ay ku wada sugan yihiin dhimashadii dhaawaca ma ognahay dagaalkii maanta
dadka deegaanka oo aan la xiriirnay ma aysan noo sheegin wax khasaaraha oo dagaal galabta ka dhashay wayna adag tahay in labada dhinac ee ishor fadhiya dagaalku uu ka dhexeeyo laga ogaado xogta dagaaladii maanta dhacay ama galabta dhacay iyo khasaaraha ka dhashay maadaama labada dhinacba aysan warbaahinta si weyn xiriir ula lahayn mana jirto cid kale oo laga xigan kara maadaama magaaladu aysan hadda ku harin dad shacab ah cabdulaahi bal xaalada guud ee magaalada markaa xiriir la samaysay caawa ma rasaas ayaa dhacaysa mase hadda xabaddu waa ay qabowday oo dhinacyadu waa ishor fadhiyaan caadiyan qaysow sida magaalada xeraale dagaaladu ay uga dhaceenba rasaas goosgoos ah baa la maqlaa xilliga habeenkii ah oo difaacyada hore ka dhacda marka laga soo tago dagaalkii cuslaa ee galabta saacadii u dambeeyey kow iyo tobankii galabnimo ilaa iyo laba iyo tobankii dhacay laga soo tago rasaasta habeenkii dhacdo waa mid iska caadi ah oo dadku ay la qabsadeen mararka qaarna waxaa la maqlaya qoryaha dhisiikayaasha iyo boobayaasha uu kamid yahay qoriga dabajeexa oo laga maqlayo jiidaha hore ee dagaalka balse ma jiro hadda dagaal xoog le oo magaalada ka socda marka laga reebo dagaalkii maanta dhacay mas-uuliyiinta labada dhinacoon la xiriirina waxay ka gaabsadeen inay wax faahfaahina ka bixiyaan dagaalkan iyadoo ay xusud mudan tahay in dagaalkii galabta dhacay uu kusoo beegmay iyadoo maamulka gobolada dhexe ee ahlusuna shalay ay ka dalbadeen dhinaca kasoo horjeeda inuu sida ugu dhaqsiyaha badan magaalada xeraale uga baxo una joojiya dhaqdhaqaaqa ay wadaan taa oo socon weysay